wish fikradeyda keliya ay tahay waxaan u arkaa in dadka soomaaliya maanta ay yihiin dad biseel in ay soo doortaan ama ay helaan maamul samata bixiyo ka samata bixiyo dhibaatooyinkan faraha badan leh oo kala duwan oo madax dictator ah kooxa kalento oo lanqul iyo dhibaatooyin wadan ururo iska gooniyo mar kastaba soo kacayan kuwa cusub sida waxaa kamid oo kalentood ee maxaa lahaa wiilashi maalin hore soo baxayay dhibaatada xaafadaha u geysanayay tuugada ahay dadka ka dhacay wax kasta ku suubinayay iyo ciidamada isbaarada dhiganayo oo baabuurta ama transportationka ama dadka ka qaadaya canshuur ama lacag si qalada uga qaadanaya marka dadkii way bislaadeen waxay u baahan yihiin dad ka samata bixiyo waxaas marka maantay siyaasiyiin fara badan baa u taagan inay madaxweyne noqdaan isbedelka siyaasaddiina sidii markii hore loo saadaalinaya si aan ahayn bay u dhacday doorashadii baarlamada aqalka sare iyo baarlamaanka shacabka marka labadiiba waxay noqdeen dad bedelka rabay sida anigaa u jeeda aan u arkaayo ama ay ila tahayna doorashada madaxweynehana inay sidaasoo kale u dhici doonto waa wadadii waa wadadii waktigii uu imaanaya xasan sheekh maxamed ay si aan waxba loo filanayn day wixii u dhaceen farmaajo markuu imaanayana sidii oo kale u dhaceen si aan waxba loo filanayn bay u dhaceen maantana aniga waxay ila eg tahay si aan la dareemayn ama dadka uu fahmaynin inay u dhici doonto qof aan la aqaanin ama qof aan loo malaynayn inuu soo baxayo laakiin suuqa markii aan fiirino dadaalka suuqa dadka waxay saadaalinayaan dadkii hore u yaqaaneen sida sheekh shariif oo kaleeto markay eedaynayaan ama wax ku sheegayaan waxay lahayn baddi markii la gadanayay ma ogin saxiixeedii ma ogeen cillad kale uma hayaan marka aan fiirino waxaas iyo waxaa jiro in uu yahay nin diinta iyo wax ku wanaagsan iyo dhaqanka dadka nin ku wanaagsan inuu yahay marka saasay kasoo qaadanayan markii sheekh shariif ay ku saadaalinayaan xasan sheekh markay saadaalinayaan dadka waxay ku leeyihiin waa damuljadiid dani waa damuljadiid cabdiraxmaan guulad waa damuljadiid macnaa waxay ka wadaan damuljadiid fara badan baa soo galay baarlamaanka kasoo mid noqday toona taas bay ku tusinaysaa laakiin qiyaasta markii aan fiirino anaga aniga aan fiiriyo ani ahantayda waxay ila eg tahay in sheekh shariif ama qof cusub labadaas inay mid dhaqan doonto xasan cali khayre waa nin macruufa waa nin muddo dheer howl kasoo hayay waa ninka uu wakti dheer intii ra-iisul wasaare soomaaliya kasoo noqotay laakiin waxay ku tilmaameen dadka inuu yahay nin amarkiisa keliya inuu socdo rabo masalan maalin oo askari la hadlayay iskool bulisi oo kale ra-iisul wasaaraha markuu hadlaayo ma aha in askariga uu nuuxsado ama uu hadlo haddii uu ra-iisul wasaaraha ka daba hadlaayo waa inuu kaga tagaa meesha ra-iisul wasaaraha ka hadlaayo marka waa howlayaasha waxyaalaha oo ku eedaynayaan dadka laakiin waxaan rajaynaynaa kheyr madaxweyne wanaagsan dimuqrasi ah dadka masaakiinta ani marka hadlayo dadka warshadaha le iyo xoolaha dadka masaakiinta ah wax ay cunaan iyo meel loogu daryeelo u samaynayo wadanka tabiihayo ururadan fara badan oo dhibaatada ku hayo shacabka waxaa kamid ah kuwa qaraxa iyo waxyaalaha lamid ah wado iyo wadooyinka dadka mustaabiyaasha ku dilaayo iyo waxaa kaloo kamid ah maxaa la dhahaa shuftooyinkan marba xaafad kasoo kacaayo dhibaata la imaanayo in iyo madaxdii booliiska ama ammaanka ka mas-uulka aheyd ee iyada aan kontroli karin ciidankeeda masalan markaan kasoo qabto ciidanka waa inuu ka madax banaan yahay siyaasadda ciidanka waa inuu mid waa inuu dhegaysanin mid kamida dadka masalan hadda wasiirka amniga oo kale haddii uu yidhaahdo wadadan ii xira maaha inay u xiraan wasiirka amniga oo kale marka sababta loo xiraayo inuu soo sheego wasiirka masalan madaxweyne markuu meel dad u diraayo waa inuu soo wax cad u sheegaa waa inay dadki saacadaha waktigaas uu yahay meeshii marka way kala yaqaanin meeshii ammaan ku jiro oo mari karo ayagoo wadadaas xiran ay marsiiyaan maaha inay amalkiisa bay qaataan wuxuu asaga u diri lahay sameeyaan dantiisa kaliya ay fuliyaan madaxweynaha waa inuu wuxuu samaynayo isagana uu guud ahaan u samaysanayo waa in laaziman dadka ammaanka sugaayo ayaga ayay ka mas-uuliyiin maahay ka mas-uuliyiin waxaa soo haray madaxweynaha ninka dhaqanayo waa in keligiis oo go-aan gaari karin baarlamaanka la-aanta ra-iisul baarlamaankana haddii uuna madaxweynaha la shaqeeyo wuxuu raba uu yeelayo oo laga dareemo waa waa la bedeli marka waxaan aniga saadaalinayaa in sheekh shariif imaanayo ama inuu nin labadaas qof baan ku sugaay marka meeshaasaan uga baxaa sagaalkeyga xagga siyaasada soomaalina waxaan u rajeynaa midnimo iyo is-afgarad maamul goboleedka iyo ciidan dhan oo soomaali wada ah macnaha maaha ciidanka laga qoraayo muqdisho keliya ama in gabada laga keeno muqdisho loo qoraayo ciidanka la qoraayo waa inuu ka yimaadaa gobol hadduu ka imaanayo waa in maamul goboleedkiisa oo raali ka yahay oo soo qorshay ciidamadaas dhan laysku daraa oo ciidanka wadanka mas-uulka ka ah ayaga ay naqdaan gobol kastana ciidankiisa inuu gooni ahaada isaga gobol ahaan u maamulayo gobolka banaadir ciidanka maamulaayo oo ammaankooda sugaayo oo kashaynaya ammaankooda ammaanka boosaaso iyo jirooda wax shaqaayo maamulka maamul goboleedka puntland ka shaqaynayana ammaankeeda iyo nabadeeda sugaayo wax shaqaa ku leedahay laakiin ciidanka guud ee maamulada dhan ay isku keenaan ay samaynayaan waa kan soomaaliya oo dhan mas-uulka markay u baahdaan ciidanka nabad sugidda ama oo maamul gobolka banaadir markay u baahdaan in la caawiyo garab la siiyo wax kala shaqeeyo hawsha adag ee ku timid markaas way dalban karaan maamuladay ka dalban karaan inay ka helaan ciidamo loo soo diro sida waddanka america oo kale markaan fiirino marka kako problem oo jiro waxay weydiisanaysaa dowladda dhexe dowladda dhexda waxay weydiinaysaa ciidanka guud ee america oo dhan ka dhexeeyo qayb kamida in loo diro ay u kabo ay u sugaan dhibaatay u dhameeyaan ama ay xaliyaan dhibaatadii meeshaas ka jirta marka intaas camal laakiin maaha xamar kaliya in lagu soo biyo xamar kaliya inay ka duulaan dhuusamareeb ay ku duulaan xamar kaliya inay ka duulaan ee baydhabo ku duulaan wax shaqaynaya maaha oo ciidankaas keliya oo ciidamadii maamuladaas ee lahayn wax shaqaa ay kulehayd marka ciidanka madax bannaan maamulada ee ka imaanaya maamulada oo ciidanka qaranka oo ciidankaas hadhow la shaqaynayo